bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ariri suban wacan wacanoo wanaagsan ciyaarta qiimigii qaayalaho ku soo dhowaada barnaamijka xoogta simba oo subaxoo dhibaadaan kale aad ka dhegaysataan idaacadda simba ee magaalada muqdisho waa subaxnimo sabdiga taariikhdu waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha koowaad muxaram sanadka kun afar boqol soddon iyo sideed hijiriya dhanka milaadiyadu waa shan iyo tobanka bisha tobanaad oktoobar sanadka labada kun lix iyo tobanka qodobada haddii rabiidmo barnaamijka xoogta siimbaad ku dhegaysa doontaan waxaa qayb ka noqonaya faahfaahinno dheeraad oo ka soo baxaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo ku kulmay magaalada cadaado barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbi doonaa waxyaabaha ay ka wada hadleen sidoo kale qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya siyaasi cabdisamed maxamed galan oo ka mid ah siyaasiyiinta maamulka puntland iyo xildhibaan cabdiqaadir cali jaamac qalabxoor oo aragtiyo kala duwan ka muujiyey in ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu xalin karo dagaalka gaalkacyo barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbi doonaa haddii rabiidmo sidoo kale qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqonaya ciidamada amisom waxay howlgallo ka sameeyeen qaybo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose iyadoona faahfaahinaha ka soo baxayaan qaybaha dambe waxaan idinkugu hayaa xaaladda guusidiisa ka lagu abariistay deegaanadii degmooyinka kala duwan ee soomaaliya farsamadu waa saxaaf tabiintii iyo soosaarku waa anigo ah bashiir maxamuud yuusuf b k akhyaaray u diyaargarooba dhegaysiga la socodka baraabishka xogta siima aynu ku bilowno dhegeystayaal ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaakaale ayaa xalay ku hoyday magaalada cadaado iyadoona kulamo uu la qaatay mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha maamulka galmudug labadua madaxweynaha galmudug iyo ra-isul wasaaraha ayaa ka wada hadlaya arrimaa la xiriira howlgallada waa joojinta dagaalada ka dhanka ah ciidamada puntland iyo sidoo kale kuwa galmudug ee labada maamulba dhambadhanka kale uu ku eedeynayo islamarkaana uu qurinayo waxaana sidoo kale lagu soo waramayaa inay ka wada hadleen sidii loo sii dhammaystiri lahaa heshiisyo horey magaalada gaalkacyo ay ugu wada gaareen maamulada galmudug iyo puntland haddaba siyaasi cabdisamed maxamed yuusuf galan oo ka mid ah siyaasiyiinta maamulka puntland horeyna u soo ah guddoomiyihii hore ee gobolka bari ee maamulka ayaa idaacadda simbe ee magaalada muqdisho kala hadlay arrimahan iyo sida uu arko isagoo sheegaya inuu aaminsan yahay in la dhammayn karo colaadda gaalkacay bismillahi alxamdulilah marka ugu horreysa waa idin salaamaya idaacadda simba iyo shaqaalaheedaba dhammaan ummadda islaamka iyo ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaanna oo aan salaamaya inta aanan su-aasha ka jawaabin marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan ka hadlo arrintatan colaadatan soo noqnoqotay ee ka jirtay magaalada gaalkacyo ee dadka walaalaha ah iyo beelaha walaalaha oo deriska ah iyo maamulada deriska ah ka dhex aloosnayd waxaanu marka ugu horeysa aanu u tacsiyadaynaynaa labada dhinacba intii dhimatay inta dhaawacantayna waxaanu leenahay allah subxaana watacaala ha u boobadhayo waana cambaaraynaynaa colaada ciddii abuurtay iyo ciddii ka qayb qaadatay iyo ciddii abaabushay iyo ciddii taageertay intaba waa cambaaraynayna maanta soomaali uma baahna dhiig damboo daata uma baahna soomaali waxay u baahan tahay maanta soomaali maatadoodii iyo dadkoodii ducafada ahaaba meel walba adduunka daadsan cid ururisa iyo cid isu keenta iyo cid magaranaysaa maxadtaa soomaaliyeed ururisay u baahan tahaye kuwo cusub iyo barakicin cusub iyo qax cusub soomaali uma baahna labada maamul waxaanu leenahay maamulka puntland iyo maamulka galmudugba maskaxda saxan iyo caqliga saxine ha shaqeeyo dadkani ilaah baa ku wada abuuray dhulka waxaa la rabaa walaalnimadii ay ku wada deganaan jireen iyo daris wanaagii ay ahaan jireen in la baadi doono in la turxaan bixiyo khaladaad ka jira in la soxo laakiin caqliga saliimka inuu shaqeeyo waxgaradka iyo alexalwan caqdigana waxaa laga rabaa maamulada inay arrintaa ku garab istaagaan oo waxa ay maamulada ku qaldan yihiin inaysan ku garab siin kuna taageerin ee runta loo sheego soomaali dhaqan bay lahaan jirtay go-aamada ugu dambeeya waxa ay ka iman jireen dhaqanka iyo dadka ergeegta ah magaranaysaa isimada iyo dhaqanka ah tii baa la rabaa maantana inay shaqayso waxa ay maamuladu khaldaan waxaa la rabaa dhaqankii in dib loogu noqdo culamaaludiinku inuu shaqeeyaa la rabaa waxgaradku inay shaqeeyaan bulshada qaybaheeda kala duwan annagu maanta colaad waa ka soo horjeednaa soomaali oo dhanna maanta colaad waa ka soo horjeedaa loomana baahna in colaad dambe iyo dad dambe la horiyo soomaali intii ku waxyeelowday baa maantay u baahan in wax la taro oo la ururiyo oo la isu keeno u baahan soomaali in la kala kaxeeyo uma baahna taa waa taa sidoo kale waxaanu iyadana aanu ka digaynaa colaadaha laga wado gobolka galgaduud iyo aagaga godin laba iyo saasoo kale iyadana waxaanu leenaha colaada hala joojiyo waana cambaaraynaynaa dhinacyada colaada wada waxaanu leenahay wanaaga iyo nabadda hala qaato ha laysu tanaasulo dadka kan dad kala tegaya maaha midnimadoodii iyo wanaagii dadkooda noolaayeenna hala doono taa intaasaan uga baxayaa waxaan rabaa iyadana inaan taabto su-aashaada haddaan usoo noqdo mas-uuliyadda dowladda federaalka ka saaran waxaa la rabaa inay roorkeeda qaadato wadanku xilli kala guuru ku jiraa waa dareemi karnaa mas-uuliyiintii wadanku waxaa laga yaabaa in culaysyo fara badan inay jiraan arrimo badan inay jiraan haddana waxaa la rabaa wax walba uu jira maanta in laga hormariyo nabadda in laga hormariyo in la joojiyo dhiigga daabanaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud fariinta aanu u dirayna waxa ay tahay hawshatan halka ka taagan mudug iyo galgaduud ka taagan maanta adaa wadanka madaxweyne ka ah weli sharciyadii adaa haysta adaa weli madaxweynihii rasmiga ah adaa lagaa rabaa inaad roolka ugu badan qaadato hadday kalifayso inaad timaadaa lagaa rabaa haddaad telefoon ku xallin kartana inaad ku xalliso cid allaale cidaa lakaashkato aad la kaashato mas-uuliyadbaa kaa saaran ra-iisul wasaaraha sidoo kale mas-uuliyad baa ka saaran aadna waa uga mahad celinaynaa dagaal fara badan buu muujiyey maalintii hore colaada gaalkacyo ay ka dhacdayna waa la oga roorkii uu ka qaatay maantayna waa wada maqashoonahay inuu arrintaa usoo kicitimay oo uu rabo inuu ka qayb qaato dadkaas uu ku baktin lahaa ra-isul wasaarahanaba taa horena uga mahad celinayna haddana waxaan leenahay guntiga dhiisha isaga dhig dadaalkaagana laba jibaar dadka kan labada dhinacda dadka ku dhimanaya waa soomaali waa dadkaad madaxda u ahaydeen waa dadkiinii waa ehelkiinii waxaa laydinka rabaa inaad dhiiggaa baajisaan waajib islaam iyo waajib waajib mas-uuliyadeed iyo waajib soomaaliyeed intuba uu idinka saaran yahay hawshatanna waxaa weeye maantay waxaan aaminsanahay dadka wanaagga ka shaqaynaya hadday u kacaan waa wax la qaboojin karo oo wax la sixi karo wixii wada hadala iyo wixii la kala tabanayo miis dushiisa laysugu iman karaa halkaasaa lagu turxaan bixin karaa uma baahna maanta awood in laysku cadaabiyo maanta xaqiiqada dhabta oo jirto la raba in la ogaad waxay tahay maantay ninna nin kale maantay ma awoodi karo mana isticmaali karo xoog xuquuqu leeyahay kaga qaadanayo marka markay dhimato boqol markay dhimato shan boqol markay dhimato kun intii la heshiin lahaa waxaa la rabaa intaysan waxba dhiman in la wada hadlo la heshiiyo la yidhaahdo waxaanaynu isku hayno aynu ku wada hadalno aynu ku isu tanaasulno aynu wadaagno aynu qaybsanno cidda ku haboon aynu siino haddii taa la waayo waxaa imanaysa khasaaro inuu intaa ka bato dhibaatadun intaa ay ka fogaato colaadadii hore iyo dagaaladii laga soo kartay oo maantay horumar iyo development baa loo jeedaayo in dib loogu noqon doono xaaladihii emergencyga iyo colaadaha baa imanaysa aada iyo aadna u mahadsantiin mudane cabdisamad waxaa jira heshiisya labada maamul hore ay u gaareen oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha jubbalandba ay garwadeen ka ahaayeen heshiisyadaas waa dhaqan geli waayeen oo waa la jabiyey ayaa la leeyahay marka ra-iisul wasaaruhu bal xilligan dadaalka uu wado kii hore muxuu kaga duwanaan karayaa
aad baa umahadsan tahay ra-isul wasaaraha waxaan odhan karnaa taa hore sabab ilaahay subxaana watacaala isagu uga dhigay inuu dhiiggii halkaa daadanayay iyo colaadii aloosnimayd inay istaagto oo labadii daraf ay u hogaansamaan oo ay iyaguna ay la shaqeeyaan isagaa sabab u ahaa isagaana u kala dab qaaday tanna maanta inuu ku guulaysto waa suuragal marka waxaan odhan karaa ra-isul wasaaruhu waa muhim inuu yimaado arrin waajibayna ahayd inuu yimaado shaqo kastuu hayeyna uu uga soo kicitimo oo uga soo safo
awqaasina ugooga mardaadiyo u cigal leh adduunyadan mugga weyn muftaaxeeda bal sheeg
dunidan mugga weyn muftaaxa kuu furaya anoon meel fog ka raadin ma taasaan garan waaye mardaadiyow cilmi weeye maraa waaxid sax weeye sacabna waad mudan tahay mid kalea daba taallee muftaaxeeda aqoonta meesha aan ka helaayo ma ii sheegi kartaa cidibataasi ma mooge waa almacrifa yuniversity meesha aad ka helayso miftaaxii cilmiga muranna taa kama taagna maxaad asiibtay jawaabta ma kitaab baad ka dayaysaa mar kale sacabho
mid yar baan raacinayaayo mardaadiyow bal u fiirso meesha inuu cilmi yaalo macallimiinta dhigaysiya ardada loo marinayo sida ay u maqsuud tahay markhaatigeedu waa kaase jaamacadda almacrifa takhasusyadooda muhiimka ah maqashii bulshadeenna takhasusyada aad ka helayso jaamacadda almacrifa waxa ay kale yihiin kuliyadda dhaqaalaha iyo maamulka oo leh takasusyada business administration economics public administration accounting banking and finance kuliyadda health science oo leh nursing laboratory midwifery public health iyo clinical officer kuliyadda engineerinka oo leh takhasusyada kale ah civil engineering iyo mechanical engineering kuliyadda shareecada oo leh alfiq usulah iyo alkitaab usunna kuliyadda computer science and information technology oo leh computer science iyo information technology kuliyadda waxbarashada oo leh luqadda carabiga luqadda ingiliishka biochemistry math and physics iyo cilmiga bulshada jaamacaddu waxay leedahay machad bixinaya qaybaha kale ah qaybta culuunta shareecada diblooma carabi diblooma english diblooma caafimaad iyo diblooma commercial and management oo leh hal sano iyo laba sano isqorista waxa ay ka socotaa xarumaha jaamacadda oo ku kala yaala magaalada muqdisho inta u dhaxaysa carwa idka iyo waddada warshadaha dhabarka dambe ee hotel biis xarunta labaad waxay ku taallaa ceelasha biyaha wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir maamulka jaamacadda nambarada kale ah eber lix hal sagaal sagaashan iyo sideed soddon soddon ama eber lix hal sagaal konton iyo toddobo eber eber eber eber jaamacadda almacrifa waa beerta cilmiga iyo macrifada
alyom electronics company alla ilahay waa duni oo idilmid dabaddaa ka jira ha lagu soo daro aan idhaah inta daye oo inta daye wallee duniyoy ma arag indhadaraandar mooye alyom electronics company waa deeqa loo daacim nagu galladay imisaan murug dareennaoo ilinta naga daadanaysee baaq aan diraynay balse waxaa inoo damqaday halyeeyo daacada oo dalkooda iyo dadkooda jecel elektronikiskii daruuriga ahaa reerku uusan dayn karin khasaaladihii iyo firinjeeradii ragga iyo dumarka ay jeclaayeen dadka qaarna doonan jiray maanta waa laga dallacay oo alyom electronics ayaa baahidaasi daboolay alyom electronics company shaqaaluhu madaalayaan waa howlkarin daacadoo dalka horumarkiisa jecel dadka u adeegaya alyom electronics company ee bulshoy deg deg u gaar oo dibnihiinna kala furoo dalabkiina dhiibta alyom electronics company alyom electronics bulshoy waxaad ka helaysaan khasaaladaha firinjeerada dhalooyinka noocyadooda kala duwan gaar ahaan kuwa loo yaqaano l c d-yada iyo saxamada ayaad ka helaysaan alyom electronics sidoo kale waxaad ka helaysaa makiinadaha cabitaanka lagu shiito feerooyinka korontada ku shaqeeya qalab kastoo koronto la xidhiira waad ka helaysaan waadna ugu baahi bixi alyom electronics gaari waxay idinla diyaar yihiin bilaash nigula deeqiyo alaabta nigula daldali alyom electronics company alyom electronics waxa ay ku taallaa ekas xaruntii hore ee dahabshiil sidoo kale alyom electronics company waxay xarun labaad ka hirgelisay ceelasha biyaha gaar ahaan bakaara tu haddaba wixii faahfaahinintaasi dheeri ah wac taleefon lambaradan eberle xaalshan toddoba toddobo sagaashan iyo lix sagaashan iyo lix ama eber lix xal shan soddon iyo shan konton iyo labo toddobaatan iyo toddobo ama eber lix xal shan konton iyo siddeed soddon iyo labo toddobaatan iyo kow ama eber lix xal siddeed eber siddeed eber labo eber eber alyom electronics company
halow shirkadda webi shabeelle soo dhowow macaamiishayada aadka u qiimaha badanay waaw waan helay hadiyaddii bal ii faahfaahi waa hadiyadee lacagtii ku dhex jirtay caanaha ankar
waa nagula yaqaanaa kasbashada macaamiishayada iyo oofinta ballamaha aan la galnaba daasad kastoo caanaha ankar ka mida walaalsow lacagta lagama dhex helayo maya maya maya maya waa keliya kuwa labada kun iyo shanta boqole garaama waana qof iyo nasiibkii waa waaweynkaya ankar adigaa iskale ankar gado hal gasac oo ka mida caanaha ankar kana dhaxil lacag u dhaxaysa hal doolar ilamaa iyo kun doolar waa waaweynkaya waana adiga iyo nasiibka caano la cabo waa ankar shirkadda shirkaduhuna waa webi shabeelle ankar dooha dadweynaha daryeelka carruurta dumar iyo ragba salaamen soomaaliyey ma nabadba muqdishoy ma nabadba kismaayoy ma nabadba baydhaaboy ma nabadba sidoodan galgacal qalbisa afiyo wacan idinku soo salaame kaygow ma nabadba marka cadday ma nabadba jawharey ma nabadba belad xawo ma nabadba
qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka xogta siinba ayaanu soo gaarnay haddii aynu eegno magaalada kismaayo xaaladeedu saaka waa ay degan tahay hase yeeshee ciidamada jubbaland ayaa wada baaritaano ku aadan sidii gacanta lagu soo dhigi lahaa askari ka mid ah ciidamada maamulka oo askari kale ku dila magaalada kismaayo iyadoona xiisida ka dhashay halkaasi xalo idin ay ka taagnaayeen idinkastoo aan la sheegeen sababaha rasmiga askarigaasi oo askariga kale u dilay haddana waxaa la sheegayaa dilka kadib in ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland iyo askarigii dilka geystay in ay isku rasaaseeyeen magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose haddii aynu eegno magaalada cadaado wadahadallo ayay yeesheen ra-isul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake iyo madaxweynaha galmudugga cabdikariin xuseen guuleed wadahadallada ayaa ujeedkooda ahaa sidii laisugu soo dhoweyn lahaa maamulada puntland iyo galmudug loona sii ambaqaadi lahaa wadahadalladii heshiiskii ka taagnaa magaalada gaalkacyo iyadoona muddooyinkii dambe magaalada gaalkacyo ku dagaalamayeen labada dhinac waa galmudug iyo puntland dhanka kale haddii aynu eegno magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya xaaladeedu waa mid deggan iyadoona dhaacdooyin ka jira ama ka dhacay aysan jirin oo na soo gaarayo iyadoona gobollada soomaaliya iyana xaaladoodu ay tahay mid deggan jawaarna maanta waxaa dib ugu dhacay doorashada madaxweynaha maamulka hirshabelle hase yeeshee maanta ayaa la dhegaysanayaa murashaxiinta u tartamaya madaxweynaha maamulkaasi iyadoona beri laga dhigay doorashada madaxweynaha in halkaasi lagu soo gabagabeeyey weliba ku-xigeenkiisaba guudaanata ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka xogta simba maxamed axmed cali isxaaf iyo farsameynay tibintii soo saarkii bashiir maxamuud yuusuf bii keintaan kulmi doona barnaamij caankaaro kale wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kismaayoy ma nabadba baydhaaboy ma nabadba
falagii daruuriga filan weysadoodani ma fartumadooda falanaa lahayow laba isfiirsanaysa kuwa kala faniijo ka faa'iidaysanay waxay ula fadlinayaan faraska ugu joogaan inay kala fadduumaan kala fadtaxaystaan fahmi waayey anigu ye hayska farandulaysoye faalo iyo jacayrkeed ma ka faraaxashaa horta horta yaana fududaan yaana fududaan horta horta yaana fududaan yaana fududaan farta sooma ay qorin farriin beena inay tahay fadumu aanu dirootaar horta horta yaana fududaan yaana fududaan farta sooma ay qorin farriin beena inay tahay fadumu aanu dirootaar jacaylkaygii faalalay kuwa fooda gooyiyo fogaantaydii eersaaday fadumoy jacaylkiyo fakhri aan wadaagnay fagaaraha ka sheegtaye maxaad iga filaysaa inaad meel afanato facaa aad lanooshahay ama aad faayoobayin filiyaa ku daawada fiicnaanteeni hore iyo farxadiyaan soo siday furihii jacaylkana ma iska foorarshaa
xog sahal sms adeega xog sahal ku hel si fudud wararka ciyaaraha iyo sheekooyinka idaacadda simba oo sidaan ku helaa ma rikoorkii cuslaa iyo reediyow ka helbaa adeegga xog sahal sms ayay simba kuu soo kordhisayoo kuu sahlaya in aad hesho oo aad la socoto saacad walba wararka ciyaaraha iyo sheekooyinka idaacadda simba waaw gartay adoon xakaarin xaqiiqda hel ahaa oo sidaan isku diiwaangeliyaa ii dhiib taleefankaaga waxaad isku diiwaangelin kartaa garaacun xidig toddobo sagaal sagaal xidig soddon lixdan iyo siddeed sagaashan iyo shan siddeetan iyo sagaal xidig lacagta hal dollar afar gees sendi waxa uu ku leeyahay geli faahfaahin dooro hal sendi kadib waxaad gelisaa afarta god ee nambar sireedka e v c-gaaga
wey waxaa ii soo dhacday farriin ah rediyow simba s m s alert oo ka dhigan waad isdiiwaangelisay fiiro gaara haddii aysan kuu soo dhicin wax fariina waxa ay ka dhigan tahay inaadan isdiiwaan gelin lacagtaadina ay kugu jirto oo maanta wixii ka dambeeya ma waxaan helayaa wararka sheekooyinka iyo ciyaaraha ka baxa rediyo simba haa waa adoon mashquulin adduunka abdheedka ahaaw xog sahal s m s adeeg lagu aanbaxo
halkani waa redio simba 95.0 f m muqdisho waa idaacad madax bannaan oo dhexdhexaad ka ah siyaasadaha isdiidan ee dalka raadiyo simba wuxuu idiin soo gudbinayaa barnaamijyo xambaarsan macluumaad kala duwan sida arrimaha siyaasadda arrimaha bulshada sida diinta iyo tarbiyadda islaamka dhaqanka dhaqaalaha isboortiga iyo maaweelada ayaana saldhig u ah barnaamijyada idaacadda simba sidoo kale rediyo simba ka dhegaysa wararkii ugu dambeeya caalamka oo ku salaysan
redio simba waa warbaahin soomaaliyeed oo ka shaqaysa dib u heshisiinta iyo soo celinta nabadda dalka horseedka madax bannaanida iyo dhexdhexaadnimada warbaahinta soomaaliya halkani waa radio simba
xog sahal sms adeega xog sahal ku hel si fudud wararka ciyaaraha iyo